بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيال همين فايلم ويلبيس رقدنغا حقنا وعدا برامج شكرا كوارسان وهمين والبيسن كبارتا إذاعات ورسانا مقارضة تنبايد بو دقون سيال همين نماس نيو تاركدية كيد انتا كود لوليو لمدو كون يوتمي سغالكا qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan khayr arsin kaay wali baa kumid ah munaasabad la kuwinayay kowda luuliya iyo waliba si toos ay agdararta magaalada baydhabo iyo saasoo kale gobolada dalka soomaaliya barnaamijka sinkaana dhuwan siala saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada khayr waliba kumid ah degmada matabaan iyo waliba ku dareere dagaalbeeleedkaasi oo sababay dhimashayo dhaawac hadabanta ku dambooya dhugunsalla shacabka deegaanka xeerele iyo waliba xubyo saasoo kale baabuur iyo kuleejyana dowladda soomaaliya iyo saasoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo amar u siiya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo niyo lagu wareegaan hubkaasaya barnaamijkaasi gudbi doona dhugunsalla saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada kheyraha diilaal waliba ku mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo waliba uuse shir muhiima usugu qayb galaya dalkaasay bastawaana taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhownimada kheer ee waliba ku mid aha bulshada ku nool degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho iyo waliba iyo ololo nadaafadeed islamarkaas niyonku magaca dana ee silqaan iyo kuwadana degmooyinka gobolka banaadir barnaamijkaasi gudbi doona dhugun siala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yaa weliba saaraga ku jaraya jid usub oo laamee kaasay oo iskiri doona degmooyinka yakshiid iyo saasoo kale degmada cabdiasiis ee gobolka banaadir barnaamijkaasi inkaana dhuwan siala ilaahayna araysa magaalada muqdisho geeg waliba lakaasaya ee marxuun maxamed qanyar oo si shalay ku amooday magaalada muqdisho aaskaasna waliba ku qayb galaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimada khiyaaraysiinkaaya barnaamijka kuwalba saare waan siinidara sii doonaa kheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madaxku deerta waliba ay maamudo doona saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordaratan waliba ahooda sankalaa hamiin faynan cabdirashiid rashkabo iyo barnaamijka saari waan siinidara sii doon dhugunsiyaal qodobkan korey waliba usiya dhugunsiyaal degmada matabaani iyo waliba ku dareere dagaalbeeleed kaasi oo inta badan usajaysidii khasaare iska jara dhimasho iyo dhaawac dagaalkaasi waliba inta badan la sheegay inuusa ku dambeeya guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar yuusuf dabgeed haddaba maruusa yuusuf dabgeed shirjiraad usuqabday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan yaa usiina beenaya dagaalka daku dareera degmada matabaani waliba nuusa sheegay inay hadda lambahanya inisi degdega dagaal beelaadkaasi milasay iyo kuroojiyan shirkaan jiraayad wuxuu maanta ku saabsan yahay baaq nabadeed in halkaan ka jeediyaan rabaa oon u jeediyo dadka walaalaha oo warar dheer iyo inta ka dhaxaysa ilguullo isku dilaya waxaan rabaa dadkaasu inay isdilaan ay naftooda iyo maalkooda isku baabi'iyaan waxay ku faa'iidaayaan ama ay ka faa'iidaayaan ma jirto walayo qof ka faa'iidaana ma jiro ilaahayna raalli kama ahan dhiigga islaamka in xaqdarro loo daadiyo ilaahay raalli kama ahan halaag ilaahay raalli kama ahan in shicar xaqdarraa laysku dilo ilaahay raalli kama ahan ilaahay aana idi abuurtay qoomkaanad ku diridaysiin idi keenay waxaan idiga codsana inaanad isdilina waxaan idiga codsanaya inaanad isdilina waxaan idiga codsanaya inaanad isdilina waxaan isleeyahay hadda aad isdishiin ood galdarre isku dishaan waa ilaahayna raallaydiga noqo maaha oo waa idii caroona jiraysiin lama oga kiina in la biriro leesdilo sababaayana mid kastaba ha ahaadee taasna cadaabaaba u sugnaato ilaahay saasuu sheegay in dadkaasu isdilaan qofka sababaya ama kooxda sababaysa kuwaasoo adduunkaana sharaf kuma leh aakharana cadaabay gelayaan haddaad doqonnimo isku dilaysaan oo uminnimo isku dilaysaan oo adinkoo kulligiin waxa la isku dila aan ogoon aad isdilaysaanna dee waa doqonnimo waa doqonnimo anigaa idiin sheegayne waxa idinka khayr badan inan isdilina haddaanad adinku garanayn inaad isdishiin inay idinka khayr badan tahay inanad isdilina annagaa idiin sheegayna inaad isdishiin waxa idinka khayr badan inanad isdilina aakhiradiinana waxa u fiican inana isdilina adduunkeenna waxa ku fiican inana isdilina waa yahay odayaasha dhaqanka waxgaradka duubabka labadaas qoloo isdilaysa waxaan ka codsana marka hore ilaahay abuurtaha ka baqaano marka labaadna dadkaas inay isdilaan wax faa'iidaahu ka soo bixi maane inay isdilaan waxa lagu bixinaya inay heshiiyaan ha lagu bixiyo dhiiggii hadda iska galeen ha lagu bixiyo hala kala celiyo inay isla joogaanay isla axmaraanay isla degaanay isla daaqaan ee isku dhex safraan ee isku dhex guuraan ay ceelasha isla cabaan ay baldaanka isla joogaan ay iska rabsadaan ay iswalaashadaan adduunyada saasaa ugu sharaf fiican aakharada nin walba ilaahay wuxuu horgeystaa u fiican oo adduunka ku sameeyo walaalayaalow waxaan idiga codsana ha isdilina dilkaas wax badanaan anugu shaksiyan iyo rag ilamiduhu aan isku xilqaannay inaana la isdilin anoo wasiirka dib u heshiisiinta hirshabeellaha sagaal habeen baa yaalay ajiifay anigoo sooman rag kale ilaahay raalliha ka noqdee oo saraakiila iyo anniga iyo odayaalow halkaasaan joogno anigoo ku soo guulaysanoo ciidankiina kala rarnay gogol nabadeenna ku baaqnay soonfur tobankiisana gogoshaas in la dhigo ku ballannay ilaahay weyne waa og yahay ummadduna waa og tahay inay anigoo soo diyaarinay gooshii wixii lagu jiifa lahaa iyo wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabbi lahay iyo ciddii ka hadli laheyd iyo garsoorkii waa la diidey waa la diidey wax sababahoo lagu diidana ma jirin oo aniga lay sheega amaan oga waa la diidey ilaahay baa og ciddii diiday asaana kula xisaabtamaa ummadduna waa og tahay anu hadda reebanaad diidana mali reebanaad diidana mali afar iyo labaatan habeen baa yaalaya maxaasaan jiifay waxaan lahay kaalay odayaasha labada dhinacoo isku imaada waxaad isku haysatiin oo isku dilaydii ka warrama si labada uga wada warrama labada ciidana meesha udhexaysaan mar walba deganin saraakiil ilaahay raallaha ka noqdee ciidamo dowladda soomaaliyeed oo labada dhinac ka yimid oo militariga aniga halkaasaan jiifnay afar iyo labaatan habeenaan jiifnay maxaas iyo baayaalay ka dhexaysaa geedba habeenba gegsaacnay intaas waxaan u yeerayna odayaasha labadaas reer kaalay waxaad isku dilayday ka wada hadlaan lahayd annaga waxaan idiin samayn karnaa haddaan maamulka nahay ama dowladda nahay waxaan idiin samayn karnaa amniga inaan idiin sugno inta aad ka shaqaynaysiin nabadda waa diideen midba waa waxuu sheegay dambaysay inay yimaadiin anagana kadib isha waa kukala tagnay mukaan u kala tagnana laysdili may muka kala tagnana laysdili mayno iyadoo laysdilaa kama soo tegin ilaahay raali ha ka noqdeen niman saraakiila oo dawladda ah oo labada dhinacu oo labada gobol ka yimid aad ay arrintaas labada marba uga shaqeeya inay laysdilay ka shaqaynaayeen anuna labada marba waa kala shaqaynaa gaadka hoostiisana waa la jiifay qof walba waxay ka qabtana ilaahay agtiisa ugu tegi qof walbo biniaadanuhu waxay ummadaas inay isdisho ka qabtay ilaahay agtiisa ugu tegi adduunkaanna dad badanaa ku og dad badanaa ku og oo biniaadana oo markhaati ahay qof walba wixii qalbigiisa ku jiray iyo wuxuu ku shaqaynahay iyo ujeeddada u lahayna hadduu hadlaayi hadduu meesha joogiy hadduu maqnaayba ayadana ilaahay aa ogoon waxba laga qarin karin waxbana lagala shuuri karin waxbana hoos looga dhigi karin waxbana kor loogu dhigi karin markaas ayadaa niman odayaalaha miidiyaha ka hadlaaya oo lahay yuusuf dabageedaa soo duulay yuusuf dabageedaa dadka laaynaya yuusuf dabageedaa dadka isku diraya yuusuf dabageed ciidanka la socdoo dowlaa dadka laaynayo anaga la laayay waa lagu soo duuliyey wwwwwa walaa markaas leh ilaahay agtiisaan ku xisaabtamaynaa ilaahay agtiis aan ku xisaabtamaynaa anigana waxaan ka shaqaynahay ilaahay agtiisaan ugu tegi doonaa waxaanana si cad u ogahay ina dhimanaa adduunka waxaan ku sameeyana ilaahay agtiisa aan ugu tegaa si cad aan u oga qof walbow waxaad sheegi sidaas adoo u og sheeg sidaas adoo u og ilaahayna uu kula og yahay sheeg adiga haddaa laftigeeda kii meeshaa laga sheegaayo oo shalay iyo dar hadda aadi dadaa miidiyaha ka lahaa yuusuf dabageeda lagu soo duulay oo la dilaa laakiin hadda aduu dagaalkaas ka shaqay maha oo ilaahay ugu og raallina kama yihiin oo ilaahay ay ugu og sharafkaygana maahan ina kuwaas kuwana aan la tago kuwana aan ku duulo ilaahay ugu og kullig horena madaxaano ah sidaan aniga aaminsanahay adig kastaad rabtin aaminsanaada laakiin aniga waxaan aaminsanahay labadaas qoloo darinaysa inay isku kaymid yihiin mid walbana xaqiisa leeyahay anu
horseed international hospital
hoollan huraana qoralunku mooday teg ihanraab xarun caafimaado hagaagsan lankiito wanaag hadda helana deeraa xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo la'i hool suubanaa hufnaan i adeeg dhaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heldheer xaruntiyo ku hoolgalaayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey haddi la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta shala eh dhaktarada udareehan raabto iyo nay qaliinkeed doctoreso gulnes oo an dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan ishan sana oo malise ka takhasuustii dhalmada oo caddaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud ee qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cudurre owlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunti isanka hal ilama
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirna weliba hawada sinkalaha miin faylan barnaamijka idaacadda warsan oo darertanga cabdirashiraashka boyna siina dareysay iyo farsamada bilaal iyo imaamada akhyaaray shacabka deegaanka xerale ayaa waliba hubyo saasoo kale baabuurba iyo kuwareejiyana dowladda federaalka soomaaliya iyo saasoo kale ra-iisul wasaare xasan ali khayre oo uu sisiwiinan ku dhawaaya degmadaasi iyo walibana uu ra-iisul wasaare xasan ali khayre uu amar siiyaya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed in iyo la wareegan xubkaasiya haddaba onkuhreyntii waliba meelisay ku hadale shacabka deegaanka xerale oo iyo siwiin iyo onka faraxsanaayeen kooyabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kureyna waliba meelisay khudbad ku jeedi doone ra-iisul wasaare xasan ali khayre iyo uu soo ku hadalo waa eh, sababtuusan deeri deegaankaasi waxaanu ku wareejinaynaa wasiirada dowladda waxaanu ku wareejinaynaa ra-iisul wasaaraha waxaanu codsanaynaa amnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabadayaga in dowladdu la wareegto waxa aan hayno oo hubana ay nagala wareegto wabilaahi tawfiiq annagoo hubkaas haysanaa dhibaato badan noo timi hubkaan marka waxaan isaga difaacaynay cid kasta oo cadowa oo na soo hajoogta waxaan dowladda ugu wareejinaynaa dowladdu inay amnigayaga ay ballan qaado baan u wareejinayna ilaahay baa ballanqaadka leh gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa qodab iyo toban gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata gaadiid fara badan oo aan qaran maahane ee, munaasabana leh waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan shan boqol oo askari ah ku wareejinaynaa ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed iyo wasiirka amniga iyo mudnaanta taliyaasha ciidamada iyo dhammaan qaranka qaybihiisa kala gedisan annagoo ah mas-uuliyiintii iyo wasiiradii degmada xeraale iyo sanataradii iyo xildhibaanadoodii ku soo dhowaada ra-iisul wasaare iyo wafdigaaga nabadba waa idin soo xaraystee xeraalow ma nabadba ciisan qabnaaye xeraalow ma nabadba xismad baan xambaarsannaye xeraale ma nabadba xal baan xeerinaynaaye xeraalow ma nabadba magaaladii culummaday ma nabadba maanta maanta waa maalin weyn in badan baan sugaayay inaan xeraalo imaado ilaahay baa keenay meel badan baan tegay oo roog cas la ii fidiyey meeshii ugu qiimaha badneed oo maantay laysoo marsiiyey waa meesha la ii dhigay hiddihii iyo dhaqanka tacalkii hooyo iyo lama horaankii waa mahadsantihiin xildhibaan duniyo xildhibaan sakariya iyo senatarka guddoomiyaha degmada dhammaan shacabweynaha sharafta leh ee reer xeraale oo ugu horeeya ugaaskooda kulligiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo dadka soomaaliyeedna ay imaqlaan meel walbo ay joogaan in guddoomiyaha degmada waxgaradka aqoon-yahanada xildhibaanada iyo dhammaan shacabka reer xeraale ay maanta dowladda federaalka ku soo wareejiyeen kow iyo toban tignika ah oo beebeeye ay ku jiraan iyo ciidankoodii oo yidhaahdeen waxaan ku wareejinnay dowladda federaalka uu matalayo ra-iisul wasaarahoodu amniga magaalada xeraalana marka lala wareego hubkaas waxaa ka mas-uula dowladda federaalka si kale ma ahan waa soomaaliya ha noolaato wax kale ma ahan waa soomaaliya oo hore u socotay wax kale ma ahana waa qofki shaki qabay oo maanta tusaale xeraale ka helay waxaan leenahay xeraale ku daysada raaca dariiqa xeraale fahma waxay reer xeraale fahmeen hubka iyo qoryaha waxaa loogu talagalay dowladda dowladdana waxaa loogu talagalay inay shacabkeeda ilaaliso waxaan leeyahay walaaley reer xeraale waa ku mahadsantihiin soo dhowaynta waa ku mahadsantihiin inaad soo wareejiseen hubkii waxaan faray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyayaasha kale inay hubkaas la wareegaan sida ugu dhaqsaha badan lana tusiyo shacabka soomaaliyeed markay la wareegayaan sugaanna amniga magaaladan iyagoo ku sugaya ciidan lagu caawiyey shacabka magaaladan jooga waxaa kaloo rabaa inaan halkan ka hadlo oon sheego inaan soo marnay intaanan halkan imaan ruulshed halkaasoon kula soo hadalnay shacabka soomaaliyeed oo halkaas degan waxaan ognahay in huurshe iyo xeraale khilaaf uu ka jiray waxaan ognahay in odayaal soomaaliyeed ay wakhtigooda geliyeen inay xalliyaan khilaafkaas waxaan u soo sheegay iyagana in la xallin doono idinkana waxaan rabaa inaan idiin sheego inaanan halkan ka tegi doonin ilaa caawa aad ii sheegtaan in khilaafkaas la dhammeeyey sababtu waxay tahay waa la soo dhaafay wakhtigii dagaalka iyo colaadda dadka wareejinaya hubka oo reer xeraa leh waxba kuma aha walaalahoodna inay la heshiiyaan tusaalahaas awgeed ayaan hubaa in inta dhimanaan dhammaystiri doonna intaan galabta idinla joogno aniga iyo wafdigayga intaas ka sokow aniga iyo wafdigay la socday waxaan maalmahan ku dhex soconnay dowlad goboleedka halkaasoo aan aaminsannahay inay caqabada soo food saareen laakiin aan ugu nimid shacab weynaha reer galmudug inaan dib ula dhisno dowlad goboleed xor ah mid ah toosan tayaysan oo loo wada dhan yahay oo himiladeedu ay tahay inay siiso adeeg adeeg hufan hufan shacabka reer galmudug reer xeraale waxaan idiin sheegayaa marka si dalku uu hore ugu socdo maadaama aan leenahay nidaam federaali ah waa inaad heshaan dowlad goboleed shaqaynaya laakiin u wada shaqaynaya dadka degan dhawaaxiga dowlad goboleedkaas oo aanan u shaqaynayn qayb ama qolo laakiin uu ka dhisan yahay nidaam shacabka u wada shaqaynaya dalkeennu wuu ka soo gudbay wakhtigii sadbursiga wuu ka soo gudbay wakhtigii beenta la dabooli jiray wuu ka soo gudbay wakhtigii runtiga laga cabsan jiray wuu ka soo gudbay wakhtigii dowladnimada lagu danaysan jiray waxaan joognaa wakhtigii dowladda shaqadeedu ay ahayd inay shacabka u adeegto maanta waxaa idin yimid shaqaalihiinnii idinka idiin shaqaynayay oo aniga aan kow ka ahay waxaan rajaynayaa markaa inaad ka qayb qaadan doontaan dibudhiska dowlad goboleedka galmudug kaalintiina aad ka qaadan doontaan si xuquuqdiinnuna ay u sugnaato laakiin waxaan idinku ammaanayaa inaad maantay qaadeen tallaabo geesinimo leh dhiiri gelinaysa qarannimada qiiro gelinaysa qof walboo soomaali ah muujinaysa haddii cidi ay rajo la'aan qabtay rajadii ummadda soomaaliyeed inay soo noqotay tusaale ciddii doontana kaalay u soo xoraysa xeraale waa mahadsantihiin
may usmarinay may la boorahayo nugun miday unugun aloolma jiiraha sharobii kaningna oo qaado waay ma oshiana si aan weelo unugun waa bukunooge laysa al'amru kamaa tadunnu ingnuglay arrinta adaka aalasame ee mushkiliyooba dhammaatay adalayniyo dabwada manweydiida onaga aanayaalka daawada laho ulaadalanka talagalay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuuralak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuuralak iyo ivolak aanooyin lumbogiyo nafaqii buritiin nusqaan hayna aanalaha ka buuyiyo nkaroonaw unuga aanooyinka nuuralak iyo ivolak korsiimada awlaadaa kaalinwiinku qaadaayan mayweeli nafaqii daawo lahan sharam aanalka gordaaw mayka jartee maadada zinga oo ay walkuhur
waayahay dhugunsialla qayboga dhexa barnaamijka kulanku warsanaya samarayna kheeraya weliba huda sinkala hamiin faydan kowda luulyo ya waliba uu kasii wiilinkuusaya dalka soomaaliya yoona munaasabadooyin haddase toos aan dareranga gobolada dalka soomaaliya magaalada baydhaban iyo kumidata meeroonta badan uu kalanka dabaaldegaya munaasabada kowda luulyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee weliba use shir muhiim ee usun qayb galaya dalkaasi bastawana kaasi oo ah qaban qaabadi ee dowladda maraykanka welibana taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed use kulankaasi use kula hadalaya sidai wallanqobada dhahaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada sida gaarkan towbar ee danab haddaba mar use warbaahinta la hadal iyo weliba use kuribay taliyaha waxyaabahan ku muhiimsan ayaa saasoo kale raajadii ku qaban kulankaasi
afar iyo labaatankii bishan juun waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay botswana shirkaas oo loo qabtay dowladaha ee afrikaanka ah aan socod dowladaha afrikaanka ciidamadooda dhulka oo maxaan ku radaa dowlado badan ay ka soo wada qayb galeen ayna sponsor garaysay oo waday dowladda maraykanka shirkaas muhiimadiisu wuxuu ahaa in ciidamada afrika ee maxaan ku radaa wadamada afrika ay isku xil saaraan sidii securityga nabadgelyada wadamadooda ay iskaga saari lahaayeen iyo sidii ayaga laftigoodu ay isku kaashan lahaayeen oo mataqaanaa xiriirta haytanimo iyo cooperation ay wada yeelan lahaayeen rishirkaasi runtii ciidankeenna si gaara buu muhiimid ugu lahaa waa mare waxaa aada iyo aada looga hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoog dalka uu qabtay oo aada iyo aad loogu soo jeediyay dowladaha ee ka qayb gala ee ciidankeenna taakuleeya oo dhammaantood ay ka hadleen aad iyo aad baynu u ammaaneen howlgallada ciidankeenna uu wado kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda ku jiran oo aad baa loo ammaanay ruantii raalli baa laga noqday waxayna noqotay miisaal in laga dhigto wadamada problemyada haysto sideenna oo kale ah oo dhibta nooca aan ku jirin oo kale ku jiro sidii soomaaliya ay rabto inuga baxdo inaan miisaal u noqonay bay markhaati ka noqotay aad iyo aad baana noo kugu ammaanay waxaa layidhi saasoo kale ala rabaa kuwa kalena waxaa lagu booriyey inay ku daydaan shirkaas intuu socday waxaana jaanis u helay ama u helay qayb inaan la qaybsado saraakiil badan oo dhigayga ah taliyaasha ciidamada ah maxaa ku raada taliyaha ciidamada dhulka ah inaan la qaybsado fikradeeda isdhaafsano fikradooda aan wada xaajoonno aan wada la hadalno aan isdhaafsano fikrad khibrad iyo waayaaragnimo sidii mataqaanaa qolo walba fikradda hayso mataqaanaa isku dhaafsan lahayd la isku weydeersan lahayd waxaa kaloo si gaara aan ula hadlay oon time dheer ka wada hadalnay dowladda maraykanka ciidamadeeda sponsor gareey iyagu gobolada africom iyo usarab kuwa la yidhaahdo oo khaasaan ciidanka dhulka taakulay labadaas qolo oo ayagaana aan u jeediyey fikradaha ciidankeenna iyo qaabka aan rabno inaan ku gudano waajibaadkay iyo qaabka aan rabno ayagu inay noo taakuleeyaan oo maxaan ku dhahdaa waxyaalaha aan isleenahay waa baahi gaaraad u qabtaan sidii nala taakulayn lahaa waxaana aada iyo aada maan ugu soo jeedinayaa qaas ahaan dowladda maraykanka runtii sida quruxda badan ama ammaanta mudan oo ay ficiladii iyo wixii aan samaynay ay ugu turjumeen ayna ugu sheegeen adduunweynaha dowladda soomaaliyeed siday waajibkeeda uga soo baxayso iyo gaar ahaan ciidankeeda suloo uga soo mataqaana u gudanaya waajibaadkiisii oo miisaanna lakaga dhigay aad baan maxaad ugu celinaya maraykanka waxaan aaminsanahay mahaddaas iskama kaayasiina waa la muuqanay waa u qalanay ciidanka iyagana ammaan buu ka keenay howlgalladii abaabulkii iyo isku xirkii iyo tirakoobkii iyo hawlihii badnaa ee dowladdu qabatay ee ciidanka lagu sameeyey oo badankooda miisaal noqday sida loogu baahan yahay in laiskugu xiro oo ciidanku waajibaadkiisu gudto waxaan si gaara waqti badan ugu wada hadalnay maxaan ku rahdaa ciidamada maraykanka ninka u qaabilsan kaasaan ciidanka dhulka taliskiisa taliska asaga iyo taliskiisaba general cooper aad ba waxaan mataqaana ugu wada hadalnay danab iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo sidii awooddeeda kor loogu qaadi laha ama ha noqoto awoodda maxaan ku rahaa baawarka ah fire baawer waxa la yidhaha dabkeeda ha noqoto ama mobilitygeeda ha noqoto ama communicationkeeda ha noqote waxaan u soo jeediyey qodobo badan oo aanu leeyahay anugu aan lahaa way u baahan tahay danab in la marsiiyo kor loogu qaado si awooddeeda ay mataqaanaa loo xoojiyo aad iyo aad bayna ila qaateen waxayna aad iyo aad igu ballan qaadeen in ay ka dhabaynayaan ayna siinayaan awooddaas ciidankeennu uu u baahan yahay kaasaana ciidanka danab waxaa kaloo iyadana aad looga wada hadlay sidii ciidamada operationka markaas aan ku jirin ee la rabo inay meeshii operation laga sameeyey ay la wareegaan xilkaas sida ayagana loo qaalabayn lahaa oo wax alla waxay u baahan yihiin loo siin lahaa khaas ahaan siday mataqaanaa meesha markii operationka ciidamadii operationka fuli ay ka tagaan ee ayagu ay ku haraan qaabka ay isku daafici lahaayeen qaabkay u taakulayn lahaayeen ciidanka iyo qaabkii ay wada shaqayn ola yeeli lahaayeen local boliiska la rabo inay hadhowti marka dambe ay gacanta ku dhigto ayagana hadda iskula garanay wax weyn bay u daraysay waana qaabka ugu weyn ee aan isleenahay waxqabadka iyo hawsha hadda socota wax weyn baa laga qaban karaa marka taasna waa isla garanay waxaana aada iyo aad iyadana sidoo kale ula xiriirnay wadankii host nationka botswana oo maxaan ku raha madaxdoodii iyo ayaguba nala qaatay ka mid ahaa ciidamadii ee ka qayb galay maxaan ku rahdaa saddex iyo toddobaatanka afar iyo toddobaatankaha wadamadii dalkan ciidamada keena ka mid ahaayeen waxaa la kulmay saraakiil waagaas timid soomaaliya oo soomaaliya timid ayagana waxaan ka codsanay iskuulaad aada fiican bay qabaan tababaradaas ayaguna inay naga taakulayaan wixii mataqaanaa naloo tababari karo dhinaca tababarka ay naga taakulayaan ayagana aada iyo aad baan isku afgaranay aada iyo aad bay raalli ugu noqday diyaar baynu u ahaayeen inay mataqaana wixii tababar ee annaga is leenahay waad uga baahantiin ayna siiyaan waxaan is leeyahay marka rabaa in ciidanka xooga dabsaba kula dardaarmo yani ammaantu ma iska timaado in lagu ammaano oo hadda mataqaanaa tilaabaa la ammaanee waa fariisanayaana wax ma tarto waxaa loo baahan yahay ammaanta iyo magaca iyo banaanka aan ka muujinay keliya kuma filna ficil bay u baahan tahay inaan ficilkayga ka dhabanay u baahan tahay waajibaadkayga inaan gudanay u baahan tahay isxilqaan gaar ah oo aada iyo aad kii hore ka badan bay u baahan yihiin maxaa yeele shal haddii meel lagu ammaanay beri inaad meesha hoos ugu dhacdo adigana ceeb bay kuu tahay dalkan ceeb bay u noqonaysaa waxaan aada ugu ammaanayaa ciidankeenna iyo waajibaadka saraakiishana waajibkooda dad gutaynayay waxaan kusii boorinaya inay kor usii qaadaan oo sii kordhiyaan si aan mataqaanaa dhibaatadan ummadda soomaaliya haysata aan uga dulqaadno waajib bay nagu tahay inaan inaan fulino waxaan idinku dheerinayaan aada iyo aad idinkugu dhiirigelinaya qof walbo idinka idinkama inuu xilqaan dheeriya sameeyo sida aan iskaga ummadda soomaaliyeed uga qaadno colaabta iyo dhibta hortaagan oo diitan horumar iyo nabad in ummaddaani gaarto
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifu welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal teegma deerama leh ha ku daldalo walidantiyo ka haysan ducaysane subermarket sifidiis haatowa leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilowaysiin kormare barfuun bariime ee bidhaantiyo shal duwan badinkii biflikasiyona bilowgudaantiyo araftislan bogow saabuun ishaamba uunso asri eh ariitaaka uunsaton isgowshalan haayo korna kareem kuntiible kullishay nafaqee korkiile maryoona kurtun kurtun iifin kurbidisku guurasa alaab maa-uun irbadoon kuma qanayna asri ahoo ebid il horlansaarna roog agad
waxaan yahay dhegeystayaal qayboga dambe ee barnaamijka kulanku warsanaya samarayna weliba hawadiisan kala ahmiin faylan barnaamijka cabdirashiid rashka boya saari waana siin darasay akhyaaray bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka gobolka banaadir iyo welibao bilowna ololo nadaafadeed iyo unkumaga daran isilqaan ah welibana ololahaas nadaafadeed hogaamiye inta badan hogaamiyahayana gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo oon inta badan bulshada ku nool degmooyinka gobolka banaadir iyo isku bahan ah sidii iyo nadaafadaas un qayb qaadan lahayn haddaba qaar ku mid a bulshada oo inta badan weedaan ololaha nadaafadeed ee gobolka banaadir iyo dhadhugunsada
waxaan samaynaynaa isxilqaan lixda degmo oo iskaashi la yidhaaho waxaan kaloo salaamayaa ra-iisul wasaaraha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka aabbaha degmooyinka aabbaha degmooyinka maasha allah ما شاء الله تنح وداعا قاتة تنح وداعا إيه تمركا ممدر يا المدنين aa gudoomiye waad u jeedaa inkastoo gabalkii naga dhacay oo hawlihii aan u baahnayn aan u oomanayn aanaan wada gaadhin haddana waxaa sharaf weyn noo ah lixda degmo inay isu yimaadaan oo isdhexgal sameeyaan waxaa farxadda noo ah cawada inaan ka shaqaynayno degmada kaxda oo ah xirifka galbeed gaar ahaan waaxda koowaad ee liiqliiqato annagoo tiirinayno halk- halbeegii ahayd halbeegii madaxweynaha oo ahaa isxilqaan ee, kana taxadirayno ee, ra'iisul- halkudhiga ra-iisul wasaaraha oo isla xisaabtan ah annagoo isla xisaabtankaas rajaynayna inaan qowmnaqda mid aan ka soo baxno oo ku guulaysano annagoo ilaalinayno ee, awa- awaamirada ee ka soo baxaya duqa magaalada waxaa sharaf weyn noo ah een, mudane guddoomiye iyo xildhibaan inaad nagala soo qayb gashaan ololahan iskaashiga lixda degma ee aan lixda degmo ka wadno oo maanta caawa aan joogno sida guddoomiyaga hore u sheegay cirifka galbeed degmada ugu xigta oo kaxda een, cirifka baritii ugu xigtana habeen hore aan kasoo shaqaynay oo kaaraan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb waxaan aad iyo aad u ammaanayaa guddoomiyaal sida wanaagsan ee aad isku xilqaanteen idinkoo fulinaya awaamiirtii guud ee madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha iyo prime ministerka guddoomiyaha gobolka kulli ay ahayd in si wada jira laisku xilqaamo isxilqaankaana waxaa door muhiima oo habeen iyo maalinba leh ka ka leh haweenka labaad waan idin mahadcelinaynaa galabta waxaa halkan isugu yimid dhammaan gobolka banaadir degmooyinkiisii oo aad iyo aad hawshooda u gudanaya waxaad arkaysaanoo garoonkan wada taagan waa gobolkeenni banaadir garxabka iyo duqayda gambooleyda haweenka gurboodka iyo carruurta waajibkii gudanaya guulihiina siiyey mahad weyna ka gaadheen ayagaa gudanaya guulihiina siiyana mahad weyna ka gaadho waxa goobta wada jooga waa garoonkii degmada kaxda oo maanta laga shaqaynayo oo gobolkii oo dhan isugu yimid marka ilaahay baa mahad iskale waan arkaynaa waan u mahad celinaynaa midda labaad waa habeennimo qorraxdu waa dhaxday sida loo shaqaynayana waa aragtaa dadka u haysta xamar inayna amni ahayn beenda waa arkaysaan xamar waa amni gobolka banaadir amnigiisu boqolkiiba sideeta weeye waa socdaa labaatan kale waa dhammaystiraynaa ilaahay baana maanta iskale guddoomiyaha gobolka ahla duqa magaalada cabdiraxmaan yariisow waan u mahad celinaynaa hawsha uu qabanayo had iyo jeer wasalaamu calaykum maantay mudane guddoomiye aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta ee, iyo dadnimada iyo wanaagga iyo amaamiirtii dowladda ay bixisay oo say u bixisay u fushay weligeer dowlada amar waa bixisaa amaamiir ay bixisaa waxay tidhaahdaa saas iyo saasa loo wado laakiin waxaa jira wax badan oo fulin laakiin middan waxaan leenahay waa fushay waad arkaysaa ee, laguma kala maqno meeshaan degmadii sida iga hor loo yiriba degmadii kaaraan inay maanta caawa halkaan joogto oo meesha dogtaa jirto joogto oo meesha dogtaa jirta halkaanna habeen horena uu jiray guddoomiyaha degmadan iyo kowsalkiisuba ay jireen kaaraan waxa waaye isdhexgal bulsho waaye waa mahad ilaahay waa guul ay gaartay dowladdu waa du- guul ay u gaaray gobolka banaadir waa guul ay gaartay ummadda soomaaliyeed oo dhan marka ma raba warka inaan ku dheeraadho waxaan leenahay sida aad u waddaan uwada haw- hawshaad wadiin waxaana rajaynaynaa soo naqashadayna kale iyo isuimaadkayna kale inay degmooyinka kaleo dhan kulligoor kusoo xaadiri doonaan maaragtay hal degmo kusoo xaadiri doonaan marka aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waa soo dhowaynaynaa annaguna waxaa waaye xoogaga wadaniyiinta haddaan nahay hal mar idinka heri mayno xoogaga wadaniyiinta aa la wada yahay waxa meesha joogo dhan waa xoogaga wadaniyiinta mar kalma loo kala heraayo waxa waaye dalka intii laga gaarsiinaayo qof iyo cod intii laga gaarsiinaayo mudane guddoomiye waxa waaye lama kala heraayo barbarkay ka baxdaa waaba kayla galeen
by star business center xarunta ganacsiga ee bystar aaladow casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaawadeela kabanaga electronic stationary laka aragyo by star business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow by star business center xarunta ganacsiga ee bystar cargu bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw male be ragaysnamay ka deero by star business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayaan eniyo kulu taladayan carwa bystar agabka stationariga oo erbadoon kumoganayna carwada lankaseedow by star business center
waayahay dhegeystayaal qaybo ka dambe barnaamijka kulanku warsan ee Zamrayna idaacad warsan siyati sii dhaweysay lamagaatiisa muujadaha gaban aalada live stream guud ahaan kuna dhugeysi kortanga waliba hooda singla hameen fayl barnaamijka rashka booyasiina dareesay dhanka farsamada waliba maksarkii makiinada imaamada saaxiibkayga Bilal Hilal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abdullahi Farmaajo ayaa waliba soo qayb galaya in salaada janaasada kaasi oo lagu tukadaya Ilaahay naxariisa marxuun Maxamed Qanyar Afra oo shalay ku amooday magaalada Muqdisho hadaba mas'uuliyiinta qayb galaya waliba iyo taasi indirana ehelada iyo soo kala qoyskii soo ku tabay marxuunka
inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun walaalkeena maxamed qanyar afrax allah u naxariisto kullu nafsin daa'iratul mawt naf walbaaba waxay dhedhemi doontaa ilaahay abuuray waxaa la yidhaahdo meydka marka wakhtigiisa maanta uu ku ekaay marka waxaan uga rajeehaynaa ilaahay uu naxariistiisa ka waraabiyo kitaabkiisa midigta ka siiyo eheladii iyo caa'iladii sabar iimaan allah ka siiyo dhammaan sidoo kale ummadda soomaalida sabar iimaan allah ka siiyo runtii nin qaran uu ahay hogaamiye wuxuu ahay maaragtay ummadda soomaaliyeed saamayn badan ku lahay waddankana runtii aad looga yaqaan marka waxaan leenahay kitaabkiisa allah midigta ka siiyo ummadda soomaaliyeedna dhammaanteed meelay joogtaba sabar iimaan allah ka siiyo khaasatan waxaan leenahay caa'iladiisii carruurtiisii iyo xaasaskiisii iyo eheladiisina ilaahay sabar iimaan si gaar ah uga siiyo waxaan tacsiyad u dirayaa eheladii uu ka geeriyooday walaalkeen maxamed danyar afrax wuxuu ahaa nin khayr allah siiyey aan anigu muddo dheer isnaqinay oo kinyu jooga dacmisteri buu ahaa oo saaxiib baan ahayn nin aad u caqli badan oo xisaabo badan taariikh badanna waddanka ee soo maray anigu intaan iska naqinay dhowr jeer baan saarin waayihii dambe muddo dheer baan isnaqinay soddon qab saan isnaqinay maxamed danyare laakiin waan waxaan ilaahay loo baryo heeladiisii iyo cailadii uu ka geeriyoodayna samari iyo imaan allah siiyo waxaan muxuu ahaa ka tacsiyadaynayaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xoogga dalka soomaaliyeed ee geeridii naxdinta lahayd ee ku timi qaa'idkii muxuu ahaa siyaasigii weynaa maxamed danyare afrax oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho tacsidaa waxaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogto gaar ahaan caa'iladiisii iyo xildhibaanadii iyo carruurtii iyo xaasaskii uu ka tegey wuxuu ahaa nin qaali ah wuxuu ahaa nin aanu saaxiib nahay wuxuu ahaa nin ugu weyn dalkana ku weyn waxaan u malaynayaa waa dareemi doonaan ummadda soomaaliyeed waxaan u malaynayaa maanta magaalada muqdisho iyo dalka oo dhan in tacsidaas madaxda kala duwan iyo simada iyo shacabka ay ka tacsiyadaynayaan taasoo ku timi taariikh nololeedkiisii iyo muxuu ahaa wixii uu soo qabtay dalkan iyo dib u heshiisiintii iyo burburkii wixii ka dambeeyey uu ahaa dadkii u istaagay inay gacan qabtaan soomaaliya oo mideeyaan oo isu soo celiyaan oo isu hanuuniyaan
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badiidalo ii miran in qubatay jilaal dhobdhobshay ii gaanjardismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadaw qaldinya saxnya qumnya waalinya may laka qiyaasay mayla ka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii mayla ka qiyaasay xaajiyow adii bahadsan ti dabeel koraadii i dubaysay injeede danseeha ka galay imboqohoota dibadda hasku diiwaan geliyey bahooto dibadda anama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoobta ee qeybtiya koowadna xamara
waayahay dhegeystayaal guudahaan wali baan taa ka meere barnaamijka kulanku warsan oo unumada siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kulay baasaaray waana siin diray si ay akhaaraya anu Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Rashkaboy dhaqa farsamada ma ku dirta wali baa imaamadahay barnaamijka saaxiibkayga Bilal Hilal inta barnaamijku barnaamij limada reedan kulamaana waa Cabdirashiid Rashkaboy oo siin tabaw dhegeystayaal sidaas iyo hamiin nabadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh iyo heestii kowda luulyo
danguin gurwingalatey magagendodne togaluliyowa ikidirintuwa langyar ilangwin gurwingalatey magagendodne togaluliyowa ikidirin